rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaana ka socda horumar iyo dib u dhis waxaa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan waxaa laga furay xarumo ganacsi hoteello waaweyn bangiyo iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maal gashteen dad soomaaliyeed oo qurbaha ka tegey laakiin weli caqabado ayaa jira kuwaasi oo ah kuwo siyaasadeed amni iyo bulsho waxaana loo arkaa in ay ku hor gudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaanba xasiloonada soomaaliya v o eda waxaa maalmahanba ay idiin soo gudbinaysay barnaamijyo gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo aragtida kala duwan ee ay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iyo qaybaha bulshadaba ay ka qabaan ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi oo aanu arrimahaas uga hadlayno waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya waryaheena maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonnida soomaaliya iyo aragtiyada ku aaddan sida looga gudbi karo qaybtan saddexaad ayaan si gaara ugu eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo saamaynta ay ku leeyihiin khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda soomaaliya dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa baxaaliga mushkiladda siyaasadeed ee soomaaliya ay marba marka ka dambaysa isbeddelaysay dhimbilaha burburkii qarannimada soomaaliya ayaa oogmay dabayaaqadii siddeetamaadkii ololka dabkii ka dhashay ayaase meeshii ugu sarraysay gaaray bilowgii sagaashamaadkii ilaa ay dowladdii dhexe ee kacaanka ka burburtay sannadkii kii mashaakilka siyaasadeed ee soomaaliya ayaa wixii markaa ka dambeeyey galay jahwareer iyo dagaallo sokeeye waxaa lumay sharciga oo waxaa taladii qabsaday dablay hubaysan oo u nasab sheegta qabaa'ilo kala duwan burcadbadeed hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo islaamiyiin xag jira oo sharciga gacantooda ku wata qabyaaladda ayaa noqotay teestaraha aqoonsiga qofka soomaaliga ah iyo qiyaas waxqabadka shakhsiyaadka soomaaliyeed lagu cabiro sadbursiga iyo sixun waxkudoonka ayaa galay qayb kasta oo ka mida bulshada qabyaaladaasi oo shaar loo geliyey ayaa soomaaliya kasii labakaclaysay markii shirkii dib u heshiisiyiinta soomaalida ee lagu qabtay embagathi kenya lagu heshiiyey in wax lagu wadaago nidaamka awood qaybsiga beelaha ku dhisan ee ama wax lagu sheegay shanta beelood ee waaweyn ee soomaaliya iyo beesha shanaad oo ah dallad loo huwiyey dhammaan dadka laga tirada badan yahay jibriil ibraahim cabdulle waa madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilobaarista ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho shacabka soomaaliyeed qabaa'il oo u dhisan yahay qabaa'il buu u jiraa boqolaal sano ayay soo jireen qabiilkuna wuxuu kamid yahay waxyaabaha xaqiiqda ah ee nolosha qofka soomaaliya ay ka badbaadi karin dhankasaa ka fiiriso dhibaatada inta badan waxay ka dhacdaa qabiilkii oo loo isticmaalayo ujeedo gooni ah amba lagu gaarayo hadaf siyaasadeed gaar ahaan marka la sharciyeeyo qabyaalada laftigeeda dhibkeeday leedahay marka waxaan isleeyahay xilliga dagaalka lagu jirana waxaa la isku dilayay qabaa'il bay ahayd dagaalka sokeeye waxaa asal u ahaa qabiil baa asal u ahaa inkastoo marka dambaanto waxyaaba kale isku bedelay xaaladda hadda lagu jiro markii nabadda ay bilaabatana siyaasadda maadaama shacabka soomaaliyeed aysan is aaminsaneyn waxay sal ku yeelatay qaba qabiil wax lagu qaybsado amba waxa la yidhaha four point five afar dhibic shan oo la yidhaahdo qayb qax loo qaybsado taana waxay xaqiiqda ciidan colays sii gelisay kalsoonida shacabka isku qabeen ayagana kulley waxaa loo keenay arrintaa in lagu xaliyo kalsooni darada jirta awgeed marka qabiilku xaaladaha colaadeed ee jira arrimaha siyaasadeed xaqiiqda qeyb weyn ayuu ku leeyahay hadda marka wax la dooranaayo amba wax la qaybsanayo waxa wax lagu qaybsadaa qabiil mararka qaarna qabiilkuna wuxuu leeyahay xad uu dhaafi karin uu leeyahay qarna loogama gudbi karo qarankiina way burburinaysaa marka waxaan isleeyahay qabiilka qeyb weyn buu ku leeyahay wuxuu u baahan yahay keliya kalsooni iyo qaab dawli ah ee suuragal ka dhigi kara shacabka soomaaliyeed inay uga gudbaan qabiilka inta ay inta ay taa ay maqan tahayna waxaa moodaa qabiilka inuu jiri doono uu yahay wax aan laga maarmi karin markaa dhan ka fiiriso markaa dhan kale ka fiirisan uu yahay wax aada u dhib badan oo dhibaato u ah mataqaanaa dowladnimada soomaaliyeed haddaba qabyaaladdu kaalin intee leeg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasadeed ee soomaaliya haddii ay ahaan lahayd midka mar walba ka dhex oogma siyaasiyiinta dowladda iyo maamul goboleedyada waxaan su-aashaasi hordhigay jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee c r d hadda waa mar maqlaysaa markii go-aan laga soo saaro dowladda soomaaliya qabiil baa qabsanaya waxa uu leeyahay annagoo qabiilka ah waa ka baxnay dowladda kalsoonidaan kala noqonay waxay noqonayaan qof qof ka yimid qabiilkiisa dowladda ha noqdo xildhibaan ama wasiir ha noqdo inkasta wasiir a ku noqoto qabiilkaaga ee qabiilkaa wax lagu siiyey qofka laguma siin aqoontiisa iyo dadnimadiisa ee qabiilkaa waxaa la ka soo bax taa marka waxay abuurtay qofkii wuxuu aaminsan yahay berrito qabiilkii dantiisa ka shaqeeyay qarankiibaa meesha ku lumay qabiilkii haddii la xumeeyey haddaan la xumeynba asagaa wakiil u ah taa marka waxay abuureysaa colaad joogto ah aan dhammaanayn waa in marka la helaa jawi looga baxo qofka maskiinka ah ee tuulada jooga ee wasiirka wakiil ka yahayna inuu helo cadaalad ku helo tuuladiisa sayn suuragal u noqonin inuu xanaaqo oo qora qaato dad badan oo soomaaliyeed ayaa qaba in nidaamka wax ku qaybsiga beelaha uu sabab u yahay khilaafaadka iyo colaadda siyaasadeed ee soomaaliya ee soo noqnoqota qabyaaladdu waxay dhashay in markii wax la wadaagi waayey laga fikero in soomaaliya laga hirgeliyo dowlad goboleedyo mid walba leh wax nidaamka caalamiga ah marka la eego uu yaqaano guddoomiye gobol laakiin taa beddelkeeda soomaaliya loogu yeero madaxweyne saadaasha madaxweynayaasha faraha badan ee soomaaliya waxaa horay murti ugu cabiray abwaanka soomaaliyeed mustafa sheekh cilmi qadka taleefonka ee dalka sweden ayaan kula xiriiray labadii kunan jibuuti ka qaaday waxaana tiriyey riwaayadu ku jiray muxuu ahaa sagaashankii iyo lix iyo sagaashankii riwaayad aan ku dhigay mxu xamar yuu ku jiray marka haddanka yuga subilaa kuna majacada kaltanka igu dheeryahay madaxweyne kori dhaha gaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaato iyo kulayl bay igu baxaya kursigaasan caashaqaye madaxweyne kori dhaha markii madaxweyne dhaw heed shaw sangaaladii iga soo dhaxaya geenu markuu dhaga markuu sangaala kasoo baxay kori dhahaye marka soomaalidu nasiib daraa ku dhacday waana baaba'san tahay ilaahay bay leedahay qabyaaladda maxaad ka tiri markaa qabyaaladda dhowr hadal baan ka idhi oo heese iyo gabayaal waxaa jirta nin baa lagu dilayaa shan boqol oo kilomitr meel jirta markaasana hebel waa la dilay xagee lagu dila meel hebla oo yaa dilay reer hebel baa dilay oo kanmaan dilno markaasuu le oryaa hebel kaalay warya macaal kama hayo way og yihiin inan inuuna ogeyn halkii ku dilaya cadaalad darrada nasiib darrada hees taasaan ka sameeyey waa gartay miraheeda marka ka mid ahaa oo waxaan idhi ninka aadan adigu dilin ninka dilayna garanayn ka la dilay aqoonayn in la dilayna adan maqal ayadaanay ka daahnayn dareenma og inaad tahay in adiga lagu dilo la qabiil darajadiis tahay qabyaaladii durana karin daacuunka faafiyo aids waa ka daran tahay soomaaliya dantaa garo dadweynuhu ka faytigo qabyaaladan kadiga rigo dhowr beed bay aheede
kadiga rigaad kusoo koobtay waxaan idhi waa tu kalaa dhacaysa waxaad adigu ilaahay markuu ku abuuriyo kuma weydiin qolo baan kaa dhigaa oo reer hebel iga dhigma aran oo taas muxuu ahay kiis lagugu qaadi maayo wax dembiyaad gashana ma jiro nin baa wax dilaya adaana lagu dilayaa adigu dembi way iska ilaalin kartaa laakiin reer hebel oo dhan dembigay galeen adiga lagugu qaadayo waa mucjiso dhaqan xun bay dhaqankaas dhaqankaas dhaqan xun baan ka leenahay markaasaan waxaan idhi waa reer qurca hala dilo naftii qudhal looga jari miyaa qaadaro ku yidhi intaanu qaariqin horteed qoyskee baan kaa dhigaa waa isagu reer qurca dalbaday taas miyaa lagu qaadayaa qaynuunkaga dhiga sidaan qisadan yaa looga dayan qadyaan baan taaganay anuu laga qabo adugu dhowr bayd bay ahayd ayadu waxaa kasii daran tan muxuu ahaa iisheeg soomaalida aan gabay aan u turiyey yaan xoogan yar ka soo qaadanaya soomaalidu iyadoo qaniya oo buuxda oo qurux lahoo muuq leh sharafkeedii ka qubaysato waa isqaawaday khasaareeyo waxiyay qabsan iyo qaar kaloo jiray qolo qolo ayay uga hareen qaysadta u tegey meel qabyaalad lagu maamula qaysadkoo noqonna in qabiil waliba madaxweyne helo waa qisaan dhicin saddex iyo sagaashankiiba ahayd addis ababa gabaygaas gabay dheer oo ahay waxay doonayaan ay u doonayaan madaxnimada hantida guud ninku haydin dhacee u doorta madaxweyneha rabnaa wasiir qabiil nimanka waaweyn oo socdo u imaanaya ra-iisul wasaare ama madaxweyne odhanaya haddaan reer hebel nahay wasiirkaas waanu waxun wasiirna siiya war wasiirkaad laydinsiinaya muxuu yahay wasiir soomaaliyeed weeye kii la keenaba waa idin wasiir dawladdiina la hadlamayso ayagu xishoon maayaan dawladduna inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun war ninyo iska aamusa waxaan ku imi qabyaaro intan ka tiriyey maba waa buuq dhan haddaba qabyaaladda iyo ku dhaqankeeda kaalin intay leeg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasiyiinta waxaa su-aashaasii weydiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar waxaan qabaa arrintaasu inay ku leedahay dowr weyn inay ku leedahay xagla daacinta iyo nabad la-aanta dalka marka nabad inuu helo dalku waa lagama maarmaan qabqabsi iyo dhibaata inayan imaan waa lagama maarmaan dowlad midaysan iyo dal midaysan inay jiraanna waa lagama maarmaan abwaan mustafa sheekh cilme ayaa sharaxaya sida siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maanta ay u qabyaaladayaan darajooyin laga yaabo inay u hayaan bulshada soomaaliyeed nin kasta oo siyaasiya wuxuu ka dhiganayaa qabiilkiisa wuxuu odhanayaa sharafkan meel looga dhacay sharafkeeniyaa meel looga dhacay sharafkeyga meel looga dhacay male xaqeenniyay diidayaan xaqaydiay diidayaan male hebel reer hebel anigay nacab yihiin hebelaa inacab male oo aan dagaalsanahayn reer hebel aan dagaalsanahayn uu leeyahay reer hebel anagaa dagaalayn male shacbiguna male uu ka dhashay war ar- reer hebel ma dagaalsanin adiyo hebelaa dirirsane ama heshiiya ama halayd heshiisiya haddaadan heshiin karin aniga aanidi dhexgalla male wuxa uu sheego unbay qaateen oo lagu dagaalamayaa nin qabiilkiisa tacalu ma jiro waa farso ninka qabiilkiisa jeceli qabiilaadka kalena wuu jeclaanaya haddii qabiilka qabiilaadka kale la waayo miyaa qabiilkiisu jiraya waa maya waxa weeye qabiilkaaga haddaa jeceshahay ha- ha- ha ka dhex bixin haddii lagu yidhaahdo ha ka dhex bixin oo qabiilka howgelin kahowgelin kahowgelin ma ku dhex noolaan kartaa sheeko xataa kuguma aadaan qabiilkaaga wallahi inay sheeko kugu aadaan cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa qaba in qabyaaladda iyo isnacaybka kala dhex galay bulshada soomaalida ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadda ku ah nabadda soomaaliya hadday soomaalinimo iyo walaaltinimo rabaan haddii qabyaalada inta la iska daayo iyo xasidka iyo isnacaybka la midoobo maba maba yimaadeen ciidamo ajnebi iyo dagaal midi dagaalka waxaa ciidamada waxaa keenay dhibaatadii dhacday ayaa keentay haatana inay dalku inta nabad noqdo oo ciidamo qaranka la xoogeeyo ay ka baxaan dalka oo isaga tagaan ayaa lagama maarmaan noqonaysa weligood joogi maayaan waxaa kaloo mudane cabdiqaasim salaad xasan uu qabaa in ku dhaqanka qabiilka ama qabyaaladda ay dhashay nidaamka federaalka ah ee ay maanta dowladda soomaaliya ku dhisan tahay ee federaal marka la leeyahay waxaa noqda dal dadkiisu aynan isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn ay kala jeedaan oo dad kuwa noocyo badan ay yihiin ayaa inta badanba federaal noqota dalka sida soomaalida oo kale ah hal ee af iyo hal diin iyo hal dad ah federaal badanaaba ma noqdaan haddii haddii nabad la waayey oo gobolladii iyo degmooyinkii nabad laga waayey dad kale ayaa ku fakeray in qabiil dhinacyo u badanuba inay waxun samaystaan haddii la fiiriyana dee haddii nabad la waayo aan wax guud oo buuxa markaa la helayn bal in meeshii nabad noqon kartaaba ay nabad noqotaa laftigeedu ma xumo ee waa fiican tahay balse ugu dambaysta waxaa lagama maarmaana ar- in laysu tago oo si guud wax loo wada dhisto oo dalku qaran mida ee dowlad mida uu leeyahay miro kale oo taariikh ahaan fac weyn oo ka dhashay ku dhaqanka qabyaaladda ayaa ah quursiga lagu hayo dadka soomaaliyeed oo loo haybsooco haybad farsamo oo uu ilaahay gaarsiiyey oo ay ahayd in lagu faano bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhaha maxamuud siyaad muumin oo ku magac dheer qoor dheere nabadoonka beesha tumaaleedaan ahay anigu uursigu wuxuu ka mid yahay midaan la ysku taxagilin oo ah in ninma wax- nina waxay qaataan sad- dalkii waxay xaqii loogu lahay oo dalka ka dhexay ummadda inay dad sad- sadbus u qaataan ummaddana waxay u dhex dadna aan weli al'aanka aanan dowladnimada shan iyo labaatankii sano dowlad dalkaa dad aanan waxba ka intifaacina jiro xaqii ummaddaas dad ay ku takrifalanayaan maamulka hadda gobolka hiiraan ka dhisan khaasatan anaga beel ahaan waxba kama helno qofna kuma lihin qu- quursigu soomaalidu ku haayo waxa waaye aniga ii badi adigu ha u yarayso taasuna ummadda kuma heshiid mid wax ku jiro hadaada cadaalad ilaa cadaalad soomaali heshane quursigaas waa jirayaa iyo kala daadsanaansa waa jiraysaa soomaaliya waa dhex aalaysaa maxamed nuur mooge waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay bismillahi raxmaan raxiim walaal maxmed aad baad umahadsan tahay qabyaaladu kow bay ka tahay dhibaatada ugu weyn soomaalida ninba gebyo wuxuu yidhi dadka kale cirada soo baxday kor u carceelaane maxaa camalka qoladaynu u soo celiyey waxaan taa uga jeedaa insaanku ama waxaan la yidhahdo alxadaara alinsaaniya horumarka bulshada caalamku waxa weeye qolo waliba waxbay kusoo kordhisay taa macnaheedu uu oo yahay waa la iska dhaxlayo dadki imika ma garanaysa haddii la kura way sii kordhiyeen laakiin anigu waxaan odhan karaa soomaalidu waxa keliya haddaynu soomaalina aynu kusoo kordhinay waxa weeye waa qabyaalad weeye marka aad iyo aad bay iila muuqataa ama ay u eg tahay maxaa la yidhaahdaa inay qabyaaladu caqabad ku tahay eh, horumarka iyo iyo iyo iyo haddii la ku- horumarka soomaaliya maxamed nuur mooge oo ku nool magaalada northampton ee dalka britain ayaa nala wadaagaya dhacdo uu ku xiriiriyey quursiga oo qoyskiisa qabsatay inta qofka soomaaliya ku jiray qabyaalada ku jirta sababta waxa weeye magaalada imika anigu aan deganay ku yaroo aan dhalay baa wuxuu la ciyaari jiray caruur yaroo cadaan oo aan magaaladan u wada deganay maalin walba carruurtaasuu la ciyaari jiray kadib maalin qura muu soo cabanin carruurtaa wax kastaba ha isku qabaane waxaa dhacday markaa maxamed oo maalinta dambe reer soomaaliyeed oo j- ayaa meel loo dhow soo dilay markaa reerka soomaaliyeed ina yaroo kayga la eg ayaa la socda markaa kii yaraabay isbarteen maalin walba wuxuu ku yidhahdaa waar qolamaati waar qolamaati marka kayga yarna qola maan barina waxaan ku idhi abu waxaa tahay nin islaamo soomaaliyeed intaasun baan fahamsiiyey Eh, si uu dalkii iyo dadkiisi u xasuusto marka waxaa dhacday markuu ka yaraa maalin walba weydiiyo ayuu maalinta dambe igu ihi aaba qola maynahay markaasaan ku idhi aaba waxaad waayo markaasuu yidhi aaba ina yaroo jaarkeena maalin walba qola qolamaatay abigu idha waar anigu qoladaasana adigu qolamaatay marka maalinta dambe waxaan ku ihi aaba waxaad ku tidraada waxaan nahay reer sheekh muuse marka jaarkiibuu reerkiibuu u wareegay markuu reerkii u wareegay ayaa ilaahay amarkiisa inan yarkii kale aabihii oo meeshii joogay yala kaftameen markaasu yihi waar qolamato markaasuu yihi waar waxaan nahay reer sheekh muuse marka ninkan jaarkaygana waa ninna garanaya markaasuu yihi adeer muuseha waanu garan laakiin sheekha ka reeb buu yihi isagoo taa macnaha ujeeda yani kolley qabyaalad bay ku salaysan tahay marka dhibaatada ugu weyne maxamed oo ina haysta waa qabyaalada weeyi haddii arrintu ay qabiil tahay ceeb ma leh laakiin qabyaaladu dhibaato aada iyo aada u weyn weeyi oo dibad iyo dalba inaad daba socoto sheekh bashiir axmed salaad oo madax ka ah daladda culummada soomaaliyeed ayaa isna ka hadlaya fikirkiisa ku aadan quursiga dadka soomaaliyeed ee laga tirada badan yahay ninkii soomaaliya muslim maarata xaq buu uleeyahay de in maaragtay xurmadiisa iyo iyo qadarintiisa laakiin mushkila xal u baahan weeye kuwii xataa inay badan yihiin sheeganayay ayaanba maaragtay wax aragti ah ama wax heshiis ah ama waxa la isku ogyahay hadda oo dhex mari baaba jirinba ummadda oo dhan baa kala fuquuqan oo iskala fuquuqaysa oo kala shakisan soomaali badan ayaa aaminsan in arrimaha carqaladaha ku ah nabadda iyo nolosha bulshada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo xagjirnimada labadaasi cudur oo aan xal loo helinna aysan si fudud suuragal u noqon doonin in dadnimo iyo dowladnimo toona ay haweystaan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaalla soo celinta xasiloonnida soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan ayaan si gaara diiradda ugu saarnay doorka qabyaaladda iyo quursiga ay ku leeyihiin guuldarrooyinka siyaasadda iyo khilaafaadka soomaaliya gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya qaybteenna ugu dambaysa ee birita ayaa haddii allah awoodda lihi uu ogolaado aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mida aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha horyaalla soo celinta xasiloonnida soomaaliya iyo sida ay la tahay in looga gudbi karo inta ka horraysa waa maxamed cumar xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo